فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanoo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan caawana waxaad ku dhegaysan doontaan qarax khasaare sababay oo askarta dowladda federaalka lagula beegsaday duleedka degmada aadan yabaal ee shabeellaha dhexe ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo dagaal culus ku qaaday saldhig ciidamada jubbaland ay ku leeyihiin duleedka magaalada kismaayo nabadoonnada shan jufo oo ka tirsan beesha yabar madaxweyne oo sheegay inay dhaqangelinayaan heshiis ay la gaareen wilaayada islaamiga ah ee hiiraan dhuuxa sidoo kale waxaad ku dhegaysan doontaan qaybta labaad dardaaranka istishhaadi cilmi cumar xasan oo ka mid ahaa halyeeyadii weeraray xarunta maamulka gobolka banaadir sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonnaa munaasabad ka dhacday degmada kurtuwaarey oo daaha loogu rogay xarun caafimaad oo lacag la'aan ah waa mar kale iyo dhuuxa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو waa habeennimo arbaca ah tobanka bisha rajab sannadda kun afar boqol afartan iyo afarta hijiriga ah aan ku bilowno barnaamijka gaari ay la socdeen askarta dowladda federaalka ayaa maanta qarax lagula eegtay duleedka degmada aadan yabaal ee shabeellaha dhexe qaraxaasi waxaa ku dhaawacmay askari ka tirsan ciidanka waxaana gebi ahaan burburay gaariga la qarxiyey dhanka kale ciidamada mujaahidiinta waxa ay maanta dagaal culus ku qaadeen saldhig ciidamada jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka baarka ee dhaca duleedka kismaayo inta la xaqiijiyey waxaa dagaalkaasi lagu dhaawacay laba askari waxaana sidoo kale dab u qabsaday gudaha saldhigga kadib markii ciidamada mujaahidiinta ah garneelada garbaha laga rido ay la heleen mid ka mid ah xafiisyada taliska ciidanka ah ee gudaha xerada هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم waayaa qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa markanna ku soo dhowaada qaybta labaad dardaaranka istishhaadi cilmi cumar xasan oo ka mid ahaa raggii weeraray xarunta maamulka gobolka banaadir waxaan ka cudur daaranaynaa in dib uu nooga dhacay soo gudbinta dardaaranka istishhaadi cilmi cumar sababa jiray darteed laakiin iminka ku soo dhowaada qaybta labaad ee dardaarankiisa anugu qabiilkan kaga waxawaaye dardaaran waan u jeediyey haddii war maqlayan waxawaaye waxawaaye horta meelahaas ilaahi subxana watacala waxaan ka rajaynaya inuu soo hanuuniyo inuu diintan uu kasoo toosiyo kuwa mujaahidiintana ilaahi subxana watacala uu ka dhigan ilahi umahad celiyaan kuwa shacabkana waxaan leeyahay ilaahi subxaana watacaala diintiisa usoo ka cawur yani sharaf ka raadiya meeshaas sharafta ku jirta ilaahi subxana watacala wuxuu dhahay man kaana yuriidu dunya waziinatan wafi ilayhim acmaalahum fiiha wahum fiiha laa yubkhasuun ulaaika aladiina laysa lahum fi laakhirati ila annaar waxabida maa sanacuu fiiha wabaatilu maa kaanuu yacmaluun adduunyadan iyo waxaan aa ka daba ordeysin kitaabka sunnada barta gadaalna u fiiriya iyo taariikhdii asxaabta iyo ummadihii horeeya idinkeyba markaas inasaba qofka ilaahay hidaayadiisa uu la doono in xaq ku taagan yihiin marka waxaan leeyahay qabiilka aan ka dhasho gadaal iskugu laabtay diintan u nusraynteeda sharaf ka qaata anigu waxaan ogahay hadda odayaalo badan owr yacni qofku markuu jihaadka uu soo baxo ay dhahayaan wiilkeygii waxaan ku godaa mooto waxaan kuu godaa war yacni dukaanan kuu furaa saatanan kuyaa gabdhan kuu guurina waxaasoo dhan waa adduunyo ilaahay ka cabsada nimayo ee ilaahi subxana watacala usoo laabta diintan difaaceeda wax qayb ka qaata ahlidiinta waxaan u dardaarmi lahaa in ilaahi subxana watacala ka cabsadaan oo waajibaadku saara ay gutaan ee markii koobaade ilaahi subxana watacaala gacantiina isoo geliya haddaa naasaa ay qaata ilaahi subxaana watacaala na ima dayacayo waxaan rajaynaynaa inaad toddobaatanka oo shafeecaqada inaad kamid noqotaan hooyo aabana waxaan dhilahay shafeecadaas hagafinin toddobaatankaas yani booskan yaa laydinka buuxin anugu waaba baxay ilaahi subxana wataala iga aqbale toddobaatankaas waxaa loo shafeeco qaadayo waxawaaye cilaaqa horta alla la yeesha markaas ayaad heli doonta insha allahu tacala saasaan u dardaarmi lahaa horta ikhwaani guud ahaan muslimiinta iyo mujaahidiinta isku jira dhammaantood meel kasta joogaan ilaahay subxana wataala taqwadiisa iyo ikhlaaska inay laazimaan maalinta qayaama marka la gaaro ilaahay subxaana watacaala marka addoomanka ugu horeeya oo war yacni ugu horeeya aa la xisaabinayo nin oo war yacni shahaado la siiyey nin caalim ahay nin qaari ahay intaasoo dhan waxaa la leeyahay kadabta walaakin liyuqaala huwa jari huwa qaari huwa caalim waxaas dhan in ikhlaaska lagu dadaalo ayaan dardaarmi lahay ilaahi subxana wataala cilaaqa dhaba lala yeesho qayaam markii la gaaro idhabuu ilaa man turaa'uuna laleeyahay dadka oo war yacni ikhlaaska aysan ka ahayn dadka ismar yacni istutusi jirtaan aaday haddii saas lagu dhana qof bini aadan ha istutusi jirtaa waxba kuuma taraayo bal asigaaba dantiisu ka weynta marka inaad ku cibro qaadato waryan alleh subxaana watacaala ku abuurta inaad ka amar qaadato waryan asiga cilaaqa dhaba la yeelasho taqwadiisa abadato markaas ilaahi subxana watacaala kuma dayaca addoomanku kitaabkiisa uu ku ammaano oo asxaabulkaafi dadkaas aan kuu rajaynaya haddaad taqwada iyo ikhlaaska laasimto dadkaasoo kale inaad naqato inahum fidyatun aamanuu birabbihim wasidnahum hudan ilaahay dhah ayaan kuu rajaynaya ikhlaaska iyo taqwadaha la laasimo ikhwaani xadiidka rasuulka caleyhi salaatu wasalaam wuxuu ahay afdalu shuhadaai aladiina yalqawna fi saf فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا أولئك يتلبدون في الغرف العلى من الجنة ويضحك إليهم ربك إخواني وحين عند الدرمية ما دام وأنت وحلقة إنك هدو ما أنت علم وبرت خير بدن وقول شيء علم قص إنه إنه كلا كل ما وريان وريان دبات بدن إيه إن كبعد الله دحوا إنك هو عالم دو قاري أنا ساس وكلا دبات بدن لكلا كل لكن ما شان دبات بدن مو بطالب وفالصبر ساعة cadawgaasaad war yani wajahee waa la dagaalamaysaa gadaal ma soo milacsanaysid rasuulka aleh salatu xadiidka wuxuu afdal shuhada aladiina alqowna fi saf cadawga markii la kulmaan falaa yalfituuna wajahum gadaal moo fiirinaya marka muslimiin waxaa inin dardaarmaya inay ilaah subxana wataala taqwadiisa ikhlaaskiisa aad laasimtaan aniga hadda inala hadla waxa waaye saacada ka bacdi waxa waaye qiic iyo uura dhexdooda inaan ku jiraan rajaynaya ka bacdin waxa waaye ilahay shahada meesha igu sii iga aqbalo muslimiinta guud ahaan waxna waxaa laha cadawgiina hala dagaalamo haddana waxaa lagu jiraa iskala sooc muslimiin waa inii sheega hadda iskala sooc lagu jira maa kaana allahu liyadara almu'miniina calaa maa antum calayhi xataa yamiiza alkhabiida min altayib ilahi subxana wataala saas u hadla mu'miniinta cayaar cayaar maaha in la iskaga tegay aliflaam mim xasiba annaasu an yutrakuu an yaquluu aamana wahum laa yuftanuun laqad fatana aladiina min qablihim falaa yaclamana allahu aladiina sadaquu walaa yaclamana alkaadibiin waa hadda marka la iskala sooca duqayntii aa socoto turki iyo maraykan oo dhammaa hawada ku jiro dhulka murtadiinta soomaaliya oo magacyo kala duwan iyo cawaam badana ilahi subxana watacaala nagu soo duushay waxaasoo dhan marka xilligan waxaa dhan laga degaysa maxay waa jamaaco yariisa oo laa tasaalu daa'ifatu min ummatii yansuruuna xaqa rasuulka aleyh salatu uu tilmaamay aa lagu soo duul wax kale hadda la hees nin masaajidka aadaamaan la haysan nin salaad jamaca ku dukata salaad janaasaan la haysan nin masaajid casharka akhrina aan la haysan waxaa seefta wataal aa la haysta marka hadafkiin ha caddaado muslimiinay meeshaad ku guryoonaysiin fiirsada waxaa inin dardaarmaya taqwadiisa ikhlaaska ilaah subxana watacala wuxuu dhaha wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu in uriidu ila alislaaxa ma istadactu wamaa tawfiiqii ilaa billah calayhi tawakaltu wa ilayhi uniib waqaala caza wajal fasatadkuruuna maa aquulu lakum waufawadu amrii ila allah ina allaha basiirun bilcibaad muslimiinta guud ahaan waxaa laha isoo duceeya in ilaah subxana wataala shahaada iga aqbalo kadaashaydana waxaa yani idinkana aysan ilaahay idin fidnayn walaalaha inaqnasiin istishhaadiinta oo naso daba yeelo hadda cadowga xarbiga iyo dagaalka waxaa la hadafkiin ha ahaato cadowga gaar ahaan oo ay matal kufra ahda markastay waryan walaad kusoo duulaan gadaal ha laga dharbaa gadaal markii laga dharbaaxo saraakiishad ha la dhameeya waxaa dhamoo dagaalada hogaamina kulle anugu adduunya iyo culeyskeeda iyo dhibaatada iyo iskadawareegeeda meeshaan ay uga baxsaan rajiinaya ee idinka war yacni inta joogtiin sugnaashada ku dadaala ilaahi subxana watacaala gargaar weydiista waxaan u dardaarmi lahay gaar ahaan culammada mujaahidiinta inay xaqay caddeeyaan axmed ibnu xambal ayaa laga wariyay inuu dhahay markii caalimka uu aamuso jaahilkuna jaahilnimadiisa uu kusii sugnaado yani uu wato famata yucraf alxaq goorma xaqa la garanayo culammada mujaahidiinta waxaa laga rabaa inay ahaadaan kuwa mowqifkooda cad yahay ummadday xaqay u caddeeyaan aysan la gamban filberi walbaxriba ilaahay subxaana watacaala inay sawaab ay weydiistaan waxaan leeyahay inadna ahaanina ninkii la dhihi jira caalimka bilcaan binu macura la dhihi jira fansalakha minha fa atbacahu shaydaanu fa kaana min alghaawiin qof kastoo maanta mujaahid ahay ee sharafta ilaahay siiya ku cayaaray ee dhulka isdhigay akhlada ilaal ardi sameeyey ee dhulka isku dhijiyay ila ilaahay aayaadka uu kor u qaaday ee caalim ilahay uu ka dhigay ilaahay subxaana watacaala ka cabsada culummada taqwada badiya ummadda xaqa u caddeeya ilaahay subxaana watacaalaana ikhlaaska iyo mutaabacatu nabiy sala alla alay salam ilaahay subxana watacaala ina ku oofsado shuhada ilaahay ina ka dhigo ilaahi subxaana watacaalaana waxaa ajirkiina ma dayaco har fariinaan rabaa inaan ku darsado dadka ah macasiyada wamaa asaabakum min musiibati fabimaa kasabat aydiikum ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim ilaahi subxana watacaala dhahay ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ogaada fasaad kasta oo meel baadiye ah ama meel magaala ka dhacay bimaa kasabat aydiinnaasi ku noqota sababtuna waxay tahay liyudiiqahum bacd alladii camiluu lacallahum yarjicuun walaalo mujaahidiina baa dhiigoodu daadiyey dhiigoodu waxay u daadiyeen ilaahi subxana watacaala raalli aasadiisay kitaabkan sunnadaas uu ku sara naqlahay barwaaqo iyo kitaabkan sunnada lagu kala baxo iyo kala dambeyn ilaahi subxana watacaala oo noogu galladaystaan rajeynana fasidaad wasiyadaha qaato الدين دفعا وطلبا في قتال الكافرون رجال في سبيل الله جادوا بما ملكوا وراحوا يبذلون ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون رجال عاهدوا المولى فصدقوا فنالوا ما تمنوا يرزقون بجنات الخلود بجوف طير يروح في النعيم ويسرحون بجنات الخلود بجوف طير يروح في النعيم ويسرحون لك حق بأن تبكي عليهم ولا تبقي دموعا في الشؤون فليس لغيرهم في الدمع حق وكيف لغيرهم حق يكون وكيف لغيرهم حق يكون هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم
shan juf oo ka tirsan beesha yabar madaxweyne ee qabiilka xawaad leh ayaa dhowaan heshiis la saxiixday wilaayada islaamiga ah ee hiiraan kadib kulan socday siddeed maalmood haddaba odayaasha shanta jufo ayaa waxa ay soo dhoweeyeen heshiiskaasi iyagoo sheegay in ay dhaqangelinayaan ugu horreyn ku soo dhowaada nabadoonka beesha yabar madaxweyne ee qabiilka xawaad leh nabadoon cumar axmed yare بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta waxaa meeshaan isugu yimid walaayada islaamka iyo beesha sanjifo oo ah beesha yabrad waxweyne kulankoodii iyo wadahadalkuna uu qaatay muddo sideed cishaa kuna soo gabagaboobay degmada buuqaqable waxaa ka mida marka beelahaas awalan beesha baano yabar beesha maxamuud yabar beesha aadan yabar beesha xuseen yabar beesha iidle xasan yabar shantaa jifo waxay isla qaateen iyo walaayada islaamiga ku dhaqanka shareecada islaamka annaguna waxaan markhaati ka nahay allana nagu ogaana in berga meeshaas lagu heshiiyey heshiiskaas uu ku dhacay si nabadgelya waxaan ku darayaa beelaha walaalaha aan nahay hadda ka maqan inay ka soo qayb galaan si nadiife oo qaqashaad lahayn oon urgumac lahayn oo naftoodii nacfigood ku nabadgelaan nala shaqeeyaan walaayada islaamka ayaan ugu baaqayaa cid alla ciddii danayn ama raalli ka ah waa la soo xiriiri karaan cabsiyu ma jirto guulaaw ma jiro baqdibo ma jirto ku soo dhowaada gacmo furan haddii ilaahay yidhaahdo waa laydin gogol xaara geedkii la waabo ay cidi ku nasataa geed badanaa laydin waaba haddii cabsidin ku jirto haydin dayso ku soo dhowaada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wabilahi towfiiq sidoo kale kulanka waxaa ka hadlay odayaasha shanta jufo ee beesha yabar madaxweyne ee qabiilka xawaadle بسم الله الرحمن أنا أه نقي هنا وأه نبضنا باني بر ما أقول يا محمد علي دوحو وعماشة أمنمت تاف إلهي إلى غادرنا شبابنا ونم أنا كشبابنا وهيشيني سلام نهاي ولا نهاي وهيشيني إلى أكبر الله دمن أكبر الله دمن أكويسين تلك الدوكا وإلى قبا keeyo diinta rabin oo diinta ka baxa miyaagana bismillahi raxmaan raxiim waxaan caddaynaya anoo daahir xasan maalina nabadoon beesha aadan yibir aan u ahay in maanta aan ku heshiinay walaadaha islaamka oo ka dhacay xaflad wanaagsan soo dhoweyn leh intaas waxaa heshiinay gacantaas gel kitaabka ilaahayaan haddii ilaahayaan ku dhaarannay in waxaan haddii ilaahayaan isla marnay ayaguna ku dhaartay anuguna ku dhaaran inaan ka baxay ayaguna ka baxay anuguna aan ka baxay kitaabka ilahan ku dhaaranay intaasaan gudasuu soo galay hirshabeellana iyo dhegta waa ka maqalnay halgana kama shaqaydo baatiyana kama shaqayso mana yeelayno ballanka qaadnay oo kitaabka ilahay aan ku dhaaranay in oofino ah ballanka waxaan baaqo ku dirayaa walaayada iyo annagu ballanka galnay inuu gey doono inna ka bixin laguna raacaan arrintaas waa arrin wanaagsan waana ku tala jirnaa waana laka qaadan doonaa waana u geynaynaa mana lagu soo dhex dhuumanayo bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ah carays xasan xirsi ee wakiilna ka ah beesha irab xuseen ballankii iyo axdigii aan galnay kitaabka ama nasarka inaan ku dhaqmayno oo tolkayga ku dhaqmaa oona ka baxayn heshiiskaana wuxuu ku yimid raalli ahaasho iyo isfaham annaga aanaa nimid ciduna ma soo qasbin heshiiskaas aan la galnay ciduna ma soo qasbin annagaan nimid waxaanu ku raadinaynay nabad inaan ku nabad galno haa way jiraan maxaabiis hal naxaabiis ayaa iga xirnaay walaaha islaamkuna waa isoo siid deegaanada xuseen yeebar uu mataqaanaa degannahay waa la aadiyaa waa la aadiyaa qof kasta oo xuseen yeebar oo nabadoon u ahay waxaan leeyahay inay ka fogaadaan dhibaatada iyo qulqulooyinka maanta jiro nabadna ay kula noqolaan walaayada islaamka habay yaraatee wax maxabiisley oo anaga xuseen yeebar aan la inaama jiraan ma lagu beerayaanoo kii dhalnay anaga waa ka soo reer markii hore hore ugu soo reebanay haddana ma naga raaci doonaan bismillahi raxmaani raxiim waxaan caddaynayaa beesha xuseen yebar anigoo waxgaradkeeda ah dalaahe hore xirsi heshiiskaas walaayada aan la galnay inaan fulinayno oo wax dhibaataa haba yaraatay walaayada inaga soo gaarayn heshiiskaan wax lagu qasbay male danteennaa ku jirto wax cidnagu qasabtay ma laha annakau naga soo gooday oo naga soo maaxday si toosa loo dhaqangelinayaa shareecadda islaamka ku dhaqan kitaabka ilahi qaad wax ka fiican ooma jiraanba marka waa ku dhaqmaynaa awalna waa ku dhaqmi jirnay haddana waa ku dhaqmaynaa insha allah aad iyo aad boqolkii boqolaan gaarsiinaa haddana wax dhibaataa kama jirin walaayada waa la shaqaynayeen waa ogol yihiin kitaabka ilahi waa ku dhaqmayeen wax dhibana kama jirin haddana sidii si kasii fiican ee ugu dhaqmi doona waana gaarsiinayna insha allah aad ogo ilaahay ha naga qabto waana dadaalayna insha allah hadduu ilahi yidhaahdo waxaan tabar weyna walaayada ayaan la socdisii doonaa bismillaah magacaygu ah maxamed diiriye cabdulle anigoo ku hadlaa beesha maxamuud yebar afkooda na ah wakiil beesha maxamuud yebar waxaan la galnay heshiis walaayada heshiiskaasoo ah ku dhaqanka shareecada islaamka iyadoo nala qasbin xoog aanna lagu keenin annagoo raalliya u soo gogolka galnay nala qiimeey nala karaamey wanaag iyo nabaday noogu dhammaatay wax dhib ahoo naga jiraa ma jiraan marka yebar madaxweynaha maqan ama xawaadlaha maqan sidaan u heshiinay ku dhaqanka shareecada islaamka walaayada aan ula heshiinay ayagana ha ka soo qayb galaanaan leehay maxamuud yebar waa nala qabaa heshiiskan annagaa wakiilo ah u qaadnay nabadaan annagay nagu aruursan yahay warkoodu waa ka dhaqangalaysaa wax dhiba midig iyo masaqiyo walaayada inaan meeshan ku dhaqannahoon degannahay aan wax looga hadlaynin saasaan ballanqaadaynaa kuna marnay kitaabka ilaahay raallin aan ku nahay laba nimaa naga xidhneed waana nala siiyey nalama qasbin annagaa soo doonanay waa nabad iyo caano aan ku nimiday haddana waa noo dhammaaday hirshabeelle kolley dadkaanu waxaa waaye nin walba uun qabiil uu leeyahay hirshabeellena waa hirshabeello marka wax hadda shaqaahoo heshiiskayn iyo danahayn uga dhex jiro kitaabka ilaahayna cidna u diidi kartaa ma jirtoo naga xaysa kartaa xad ood u aadeen cidtii tiraane way iska dhicinaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anoo maxamed yuusuf saneeye oo ah beesha yodaxiina ka sii ah baana yebar waxa ballan qaadnay ina walaayada islaamka nabadgelyo kula dhaqnay shareecada islaamka annukoo nina la soo qasbin oo walaayada u soo doonanay ina shareecada islaamka kula dhaqanno ayaduna laga aqbashay waxa ballan qaadnay ina kula dhaqanno shareecada islaamka iyo kitaabka ilaahay waxa ballan qaadnay deegaanada ku dhaqanno ina si qarsoon iyo si muuqataba loogu soo dugaalin mujaahidiinta islaamka lalama qasbin annakaa madaxayna ka helnay dabayshaan socoto haddaa aragnay ina kula dhaqanno shareecada islaamka iyo nabadgelyada annakana nabadgelya loo ka helo annakuna ka helno deegaanada qabiilku denga yahay wax ballan qaadaynaa oo ballan qaadnay ina shareecada islaamka ay ku dhaqmaan dhibna owna ka soo gaarin aa ballan qaadnay oo heshiiskaanu dhaqan galo bismillaah anigoo ah cabdulla caalin maxamed kana dhashay beesha yebar madaxweyne kana ah maxamuud yebar waxaan ballan qaadaynaa walaayada islaamka heshiiskaan la gallay inaanaan burinayn inaanaan haddii alla kuu runayaan dhibaato u geysanayn haddii allaku diyaaran u nahay galabta cid la qasabtay ma jirto annagaa nimid gowalaa naloo dhigay waa nala dhaqaalshay waa nala wadaajiyey heshiis wanaagsanaa la dhex maray haddii alla kuu ron yahay waxaa beestiina laga haya waana lagu wareejiyey waxaan caddaynaynaa inaan haddii alla kuuran yahay walaayada islaamka haddii alla kuuran heshiiskaas iyo kutubkaas ilaahay aan qaadanay inaan dhaqan gelinno dadkaayna iyo meesha deegaanka aan degannahay intaasba inaan gaarsiino annaga diinaan ku dhalannay dad islaam ahaan nahay waa haddii aan ku dhaqannaa waa ku dhimanaynaa kutubka haddii alla kuuran yahay ilaahay iska dhig ee anigii soo raacnin maka yeelaani intaasaan idiin sheegaynaa waa kaa بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم Eh, alxamdulilah ilaahay baan ku mahadsan eh, gogoshan eh, isagu kaan keenay Eh, anigoo ah eh, guuleed maxaadagoon jifada aadan yabar ayaan matalayaa oon heshiiskan u qaaday Eh, madashaan aan isugu nimid heshiiskaas nabadeed lagu kala saxiixday walaayada iyo jifooyinka jifada aadan yabar eh, aan hadda ka mid ahay anigu nabadoonkeena oo hore u hadlay aniguna hadda aan ku xigo Eh, waa ku faraxsanahay heshiiskaas Eh, halkaa lagu kala saxiixday oo ku shareecada saxoojinta shareecada islaamka iyo ku dhaqankeeda ah aad baan ugu faraxsanahay waana hirgelinaynaa haddii alla idmo wixii aan meeshaan ka qaadanay waana ku dhaqmi doonaa dadkana waa ku dhaqi doonaa ilaahay idinkiis bidmillaahi kariim waxaa weeye jifada aadan yabar inkastoo hadda yabar madaxweyne uu dad ka xirnayo maxaabiistu ay ka jirtay jifada aadan yabar wax ka xirnay ma jirin Eh, waxaanan usoo ajiibna gogashaan nabadeed iyo ku dhaqanka shareecada islaamka inaan halkaas eh, laga jadiidiyo kulana dhaqanno walaayada islaamka heshiiskaasna dhex maray kula wada noolaanno islaamnimana ilaahay nagu dilo naguna soo saaro ayaan halkaa u nimid alxamdulilaahi wax weyn baan ka qabnaa waana na soo direen horaan u wada hadalnay annaguna inaan gaarsiinaan rajaynayna insha allahu tacaala haddii ayaga aan ka badbaadnay iyo haddayna qabtaanba waxaan ognahay wixii nagu dhici lahay in ilaahay xaggiisa inooga yimidana qadarta tahay una jixinjixi mayno Eh, waana wadaynaa wixii ilaahay uu raalli ka yahay wuxuu ilaahay raalli ka ahayna waa iska reebayna insha allah bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ah maxamed cabdi siyaad wakiil ka ah beesha iidle xasan yabir wakiilkaas aan ka ahay waxaan rajaynayaa inaan toddobadaas xarfood oon qaadannay oo naloo sheegay oo warqadaas ku qoran inaan ilaahay dartiis aan ku qaadannay kulana shaqay doonno wixii walaayada ama al-shabaab ah oo dhammaan dhinacaasoo dhan nooga yimaado diinta ku saabsan aan kula shaqay doonno haddii allahu yidhaah ilaahay dartiisa nagata waxaa naga ah inaan kula heshiinay walaayada in diinta aan kula shaqayno wixii qalad ku socdana aan saacaddan wixii ka dambeeya aan ka qabanno waxaan kala kulanno waxaan ka qaban waayno oo annaga war naga diidana aan usoo gudbino walaayada ogolaashaan ku qaadanna waxaan ku qaadanna sagaalkaas qodob oo bayaanka ah oo axdiga aan ku wada qaadanay annaga inaan la shaqayno walaayada ayaan usoo baxnay diin meel looga tanajulo ma leh qofku hadduu diiniyan diinta xigto aan kaamara ku yidhaha in lala dagaalaa sharciga wada balantaan maanta galnay axdi oo ilaahay dartiis loo galay waayo cid lagu qasbana malaha laakiin ilaahay dartiisaan ugu dhaaranay waaba u soo doonna markii hore idla yabar haddaana waa gaarsiinaynaa waxaan ku noqon wixii naga tala diidane waadala socdisiin doonnaa haddii allahu yidhaah wabilaahi towfiiq بسم الله الرحمن الرحيم أنا أحمد الدين نور جمعال كم إذا وكيل ولاية أيمن كسعد إيلا يبر هل كان وحكد عن إيلا يبر إيو ولاية إنه كهشيين إن الدين تسلا قابل الشيس كاس وانو فلونينا وانو أنمت لا درتي سانو أنمت أغنو أغنو دارن ها أنا كان أنمت أنا كان صدورن أنا كان وشغينين ديار بانو نواب أنمت با إيلا يبر الشيس كاس وقالنا أغنو أنمت بابا أغنمت ماشي si wacanaan u qabnaa darajo weynaan u qabnaa inuu heshiisaas qooda qaataan wixii dhibaan aan waxaan ka kari wayn aan usoo gudbin walaayada إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم munaasabad ka dhacday degmada kurtuwaari ee shabeellaha hoose ayaa waxaa daah looga rogay xarun caafimaad oo lacag la'aan ah xaruntaasi waxaa hirgelisay wilaayada shabeellaha hoose xafladda furitaanka waxaa goobjoog ka ahaa dhakhaatiir odayaal dhaqan iyo weliga gobolka shabeellaha hoose ugu horeyn dhakhtarka ayaa ka waramaya farqiga u dhexeeya xarunta caafimaad iyo isbitaal بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد الحمد لله ولا ليال إله بان أمة هذينينا سبحانه وتعالى الله نقد جيدة مسلمين أه أهل التوحيد أه allihiina siiyey fadligaas dheeriga ah ayaan u mahadinaynaa lahu alxamdu fi luulaa waalaakhira asigaa mahad dhammaanteed meel ay ka bilaabatay iyo meel ay ku dhammaata aan lahayn iska leh mar kastana aan u celinaynaa mahadda alle kadib waxaan sidoo kale u mahad celinaynaa odayaasha dhammaan nabadoonnada ganacsatada iyo martisharafta kale ka soo qeyb gashay xafladdan iyagana bacdallaahi waan u mahadinaynaa intaas kadib ikhwaani sida aad la socotiinba xaflad ayaan isugu imaanay xafladdaas oh iftitaax ama furitaan xarun caafimaad waxaan halkan u fadhinaa furitaanka xarunta caafimaadka ee degmada kunturwaare taas oo ayaamahanba soo socotay diyaargarowgeedii iyo abaabulkeedii agaasimkeeda ilaahay subxaana wa tacaalana uu soo gebigebeeyey maanta inay noqoto maalinkii la furi lahaa insha allahu tacaala ilaahay baan ugu mahadinaynaa subxaana wa tacaala waxaan rabaa marka insha allahu tacaala xaruntan caafimaadka aan maanta furnay inaan waxyar faahfaahino ee runtii xarun caafimaad iyo isbitaal markii la dhaho way badan yihiin isbitaala ugu weyn wax la sheego caafimaad hospital ama isbitaala ugu weyn hoos bay kasoo bilaabataayoo waxay kasoo bilaabataa goob yar oo h b la yihahdo ama health boste la yidhaahdo oo dadka talooyin lagu siiyaa jirta oo ninka intuu tago talena waa la siinaa brstmolna waa la siinaa madax xanuun dhakhtar raadsaa laleeyahay waa goobta ugu yar caafimaadka waxaa ku xigta goobta iyadana la yidhaahdo m c h ka ama hooyada iyo dhalaanka caruurta iyo hooyada lagu umuliyo waxbaa laga sii siiyaa goobo kalea ku sida kuwa clinic la yidhaahdo meel yar oo qof dhakhtar intu furto dad yar uu ku daaweeyo xarun caafimaada ku xigta mida aan maanta u fadhino waxaa kusii xigta hosbital hosbital haddii mar la yidhaahdo wax laga weyn kara ma laha isbitaala la yidhahdo mogta qaliinkaa laga helaa raajadaa laga helaa kombyutarkaa laga helaa dhaymadaa laga helaa baaritaanada kala duwan shaybaarka ayu shay ma laga weyn karo laakiin wixii ka sokeeya waxaa laga yaabaa qeybo ka mid ah qalabki in laga helo qeybo ka mid ah baaritaanada in laga helo qeybo ka mid ah dhakhaatiirta in laga helo qeybo ka mid ah haweenkii in laga helo qeybana laga waayo laakiin mar isbitaal haddii la yidhaahdo dhakhtar kastaa laga rabaa kan caruurtaa laga rabaa kan dadka waaweynaa laga rabaa kan naagaha laga rabaa kan maaragtay qaliinkaa laga rabaa kan indhaha laga rabaa kan neerbaha laga rabaa wax laga weyn karo ma laha maraaxil bay leedahay marka isbitaal markii li annaga hadda maanta marka waxaan u fadhinaa xaruntii caafimaadka aan u fadhinaa isbitaalkii weynaa waa ka sokeynaa waxyar waxaa insha allahu tacaala xarunta caafimaadka ay bixin doontaa adeegyo yaryar oo ay ka mid yihiin baaritaanadii dhammaan shaybaarkii farmasigii dhakhtarkii baaritaanada qeyb ka mid ah shaybaarka waa sheenay kombyutaraa jiri doona insha allahu tacaala aysan lahaan jirin xarunta markii hore hadda aan soo siyaadinay ay noqotay xarun caafimaad awal m c h aan joognay hadda waxay noqotay xarun caafimaad maxay ku noqotay waxaan soo siyaadinay shaybaar dhammaystiran qalabkiisa daawadiisa kiimikadiisa leh oo qofka lagu baaraayo meeshii xanuunkiisa ah lagu ogaanayo insha allahu tacaala iyo kombyutar oo lagu baarayo qofka xanuunkiisa kombyutarkaasna uu sheegaayo qofka meesha laga hayo kadibna markaas dhakhtarka uu daawada qoraa labadaas hadda oo meesha kusoo siyaaday oo mataqaana iyo shaqaale caafimaad oo intii hore ka badan kana tayaysan insha allahu tacaala marka waxaad ogaanaysiin horumaraan gaarnay insha allahu tacaala haddaan dib u noqono hadda ka hor rag qaara hadda wajuuhdooda aan u jeedaa aa joogay sideed sano ka horaa meeshaan waxaan ka furnay xarunta m c h aan ilaahda lix sano ka hor cafwan lix sano ka hor waxay ahayd bishii toddobaad kun afar boqol soddon iyo sideed hijiriya haddana waxaan joognaa bisha lixaad kun afar boqol afartan iyo afar hijiriya lix sanaa laga joogaa lix sano kadib hadda maanta waxaan imaanay inaan helno xarun caafimaad isbitaal u dhow insha allahu tacala haddana wakti kale waxaan heli doonaa isbitaal dhammaystiran oo laga helaayo wax kasta shay kasta isbitaal wax ugu weyn laga helo qaliinka ugu daran oo qaliin laga helaa insha allahu tacaala fi lmustaqbal aan rajaynayna insha allahu tacaala marka waxaad la soconaysiin xarunta caafimaadka adeegyadaasaa laga helaa insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa kuwa dhimanna inaan kusoo dari doono ilaahay hadduu qadaro oo ay ugu horeyso qeybta qaliinka iyo raajada qeybta qaliinka iyo raajada haddii la helo adeega intiisa badan waa dhammaystirmaya iyadoon adduunyada lasoo koobi karin baahi bani aadan laakiin hadba siba sibay dhaantaa insha allahu tacaala intaasna waan rajaynaynaa inaan sii kordhino insha allahu tacaala marka waxaa la iska rabaa ikhwaani ilaahaydan barakeeyo in la iskaashado oo maaragtaaye la wada shaqeeyo oo maaragtaaye dhankiin iyo dhankaanba wixii iskaashi ah horumarka deegaanka iyo degmada ah laga wada shaqeeyo runtii khayr badan iyo wanaag badan baan idinku tuhmaynaa insha allahu tacaala inaan sii kobcino oon sii kusii darno wada shaqaynta dhankaas insha allahu tacaala xaggiina ayaan idinka rajayneynaa isbitaalka ama goobta caafimaadka aan furnayna qaabkaasay insha allahu taala u shaqayn doontaa haddii ilaahay uu qadaro beriyaan insha allahu tacaala ka bilaabmi doonaa wixii kaloo tafaasiil dheeraad ah iyo waxyaala hoose soo saad ana insha allahu tacala waa iska weydiin doonaa insha allahu tacaala saasaan marka insha allah kelmadeeda kusoo koobaya hada wabilahi towfiiq intaasi kadib odayaasha magaalada ayaa soo dhoweeyey xaruntan
بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد marka ugu horeysa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anagoo degmada kurtuweere insha allahu ilaah baa mahaddan iskale sumo maxaa mudan raggii ka qayb galay insha allahu walaayada kurtuweerey iyo midda gobolkaba insha allahu ilaahay waxaan u baryaynaa allaha xifdiyo insha allahu ilaahay idinkiis waa nimco ilaahay nala doontay caafimaadka meel kas waa loo soo toogtaa degmooyinkaa u soo shaqo taga insha allahu ilaahay idinkiis walaayadii gacantan ka geysatay oo juhda ku bixisay lix sano horteed cosi directoorkas u sheegay sax waaye cosigaas meeshanaan ka geysanay insha allahu lix sano horteed intaan raggii maskaxda ku haay ku fikiri ugu horeeya waaligeenna gobolka insha allahu jasaakallahu kheyrnaar ilaaha xifdiyey waxay noo keeneen insha allahu waa ka gudboonay waana ka gudboonaynaa insha allahu ilaahayaa mahadta ka gaarta odayaalkii juhdiga ku bixi degmada kurtuweerey garab istaagi isbitaalkan dhismidiisii walaayadaa dhistay isbitaalka insha allahu ilaahay idankiis ilaahay mahadtaa ka gaarsiiye odayaalkii fikri ka geysta ama soo dhoweyn insha allahu jasaakallahu kheyraan leenahay annaga markiin shacab nahay waa soo dhoweynaynaa odayaalkii shacabka hordooa maganaan waa soo dhoweynaynaa aan soo dhoweynaa degmadaan calaf u yeeshatay degmooyinkan nagu nafaca haddii ilaahay ka dhiga wax reeban maha albaab furan waaye isbitaal magaliyaal sida doctorku sheegaya isbitaal qabiil ma laha cid gaarna ma laha waa xurub caafimaad oo loo soo shaqo tago waay waa uu mahad celinaynaa insha allahu juhdi lagu bixi maskaxda lagu bixi dhaqaalaha galay walaayada ilaahay waa uu mahad celinaynaa mahaddaas allah iskale waana soo dhoweynaynaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaahay baa mahad leh waxaa mahadi u sugnaatay wilaayada islaamiga waxaa u malaynaa hawshan ragaa ka qayb qaatay oo hawshan maaragtay furaheeda ahaa waaliga degmadeenna ku taaray khayralaha siiyo maaragtay xusul duubkeeda iyo orodkeedana waxaa kolley lahaa wilaayada islaamiga oo uu mas-uul ka yahay waaliga gobolka khayralaha siiyo waa u mahad celinaynaa waxaan isleenahay waaliga gobolka maalin dhaweeda uu nala joogeyna codsiyo badanaad jeediseen haddaan nahay degmada kurtuwaare waxaan ka mid ahaa isagaa ka mid ahaa ugu horreeyey alxamdulilah jawaabtii ugu horreysay waa maanta waa haynaa alxamdulilah taasna waa uga mahadcelinaynaa waa ugu ducaynaynaa in ilaahay wixii dhimanna oo u dhammaystiro oo iyagoo dhammaystira ilaahay nooga sahlo waa u ducaynaynaa wixii maaragtay karaanka yaga oo aan anagu leenahay awooddeeda leenahayna hadde waa waa la garab taagana insha allahu tacaala waa salaaman yahay walaayada islaamka akhyaarta fadhida culimada iyo madaxda dhammaan waxay ku salaaman yihiin salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib alxamdulilah waxaanu ku mahadnaqaynaa ilaahay mahaddaa uu noo suuro geliyey kuma aanu helin jacayl gooniyoo naloo qabo xafladdan cusbitaalkan maanta degmadai laga furay waxaanu ku hellay qadarta alle ka sokow nasiibkayaga ayaanu ku hellay allihii marka nasiibkaas nooga dhigay inaanu goob caafimaad degmadayadii noqoto ayaanu u mahadnaqaynaa suma ka sokow walaayadii nooga dhigtay degmadayada ee alla u soo qadaray inay degmadayadii ka dhigaan goob caafimaad oo awal naga maqnayd waa u mahadnaqaynaa kulankan aan meeshan kusoo kulannay waxa waaye kulan oo isbitaalka lagu dahfuraayo awal isbitaal ma ahayne laakiin harun caafimaad oo macnaha hoogaa daawo lagu helo oo muslimka oo dhibaataysan lagu caawiyo haddeertan laakiin wuxuu noqday isbitaal ugu dambayntii waxaa hadlay weliga shabeellaha hoose sheekh cabdisamed awalan wa aakhiran waxaan u mahadnaqaynaa ilaahay subxaana watacaala noo suurageliyey shaqadan iyo xafaladan inay noo qabsanto waxaan kaloo u mahadnaqaynaa akhyaarta kasoo qayb gashay ee ka socday degmada kuntuwaarey haddii aan lahayn odayaal iyo culummo iyo akhyaar kaleba iyagana miisaanka xasanaadka la hosaaro xarunta aan fadhina maanta furitaankeeda waa xarun caafimaad way furnaan jirtay m c h ayay ahayd codsiyadiinay ka mid ahaayeen wax badanna waa laga bedelay oo ugu horeysa mandarkeeda in la hagaajiyo oo xarunta lagu shaqeynaya ah adeegyo kale oo baahi loo qaba in lagu soo kordhiyo waxaa laydin sheegay kombyuter iyo shaybaar in lagu soo kordhiyo degmadii aysan lahayn oo meelo kale loo aadi jiray ilaahay noo suurogeliya aan ugu mahadnaqaynaa xarunta saa ka warqabtaan dee kulley waa xarun dadka muslimiinta ah ee dhibaataysan loogu adeego lacag la-aan loogu adeego haddii daawo noqon lahayd iyo haddii adeeg kale noqon lahayd ba loogu adeego waay caafimaadkana iyo sixada waa madlab sharci ah in loo shaqeeyo loo sacyo sheekhaa ka hadlay dhakhaatiirta way noocyo badan yihiin waxaa jira mid daaweeyo quluubta iyo ruuxda daaweeya jira soo ma qofka wuu jiradaa jiro tan ugu xunna waa qofka qalbiga ka jirada qofka quluubtiisa hadday qalloocato oo zeyq iyo waxaweyaan iyo shirki uu ka buuxsamo waa jiro tan ugu xun maxaa yeelay ilaahi subxaana wa tacaala maalinta qiyaamo wuxuu wax ka aqbalaa ama jannadiisa helo nin la tagay qalbi caafimaad qabo ilaa man ata allaha biqalbin saliim shirki ka nabadgalay diin ilaahi subxana wa tacaala ka buuxo takaaliifta ilahi tacala uu saaray la imaaday dhakhtarkaasa ay jiro waxaa jira dhakhtarkii marka annaga hadda waxaan u fadhinaa dhakhtarkii waxyaalihii mumuuqday jirka bini aadanka gaargaarayey ama cudurro hadday noqon ama xanuun bukaan qofku uu bukanaayo waxawaa ilaaha caafimaadka bixiye kaalmo ka dhiganay caafimaadka ilaaha bixiy mar kastaba waxaan kale lala imaanaya waa asbaab haddii kaniin lagu siiyo haddii sharabo lagu siiyoba ilaahi subxana wa tacaala ayaa bixiyo ilaahay qalbigeena tawxiidkiisa ha ku weyneeyo inaan alla keli yeelno oo alla aan ku xirnaano qalbigeena alla ha ku weyneeyo caafimaadka marka waxyaalaha aasaasiga ayuu ka mid yahay qofka bini aadanka shareecada islaamkana way soo dhoweysay maxaa yeelay nadaafadda iyo caafimaadka sharciga islaamka saa ugu horreeyey waxaa ugu yar nadaafadda fiir hada nadaafadda waxaa la yidhi waxay ka mid tahay iimaanka iimaanka ka mid tahay alloo la rumeeyo ayay ka mid tahay in las nadaafiyo shareecadan islaamka nadaafadda iyo mugtahay iyo caafimaadka ku saleysanba maxaa yeelay maalinkii ama afar laa sac shan jeer aa weyse qaadanaysaa soo ma oo xubnahaada aad dhaqaysaa ood waxa weyaan isdahirinaysaa shareecadeena waxay ka samaysan tahayba nadaafad iyo caafimaad ilaahi subxana wa tacala maanta noo suurogeliye marka xaruntaasi ayaanu ku mahadnaqaynaa jazaakum allahu khayran kolley wax hadda laga hadlaayey waa ma adeegyada degmadana kan ugu horeysa inta laga hirgeliyey waxaa umalaynaya hadda webigii aad ka sheekeynayseen waa la qoday sanadkan waxa weyan kuntuwarre meelaha ugu roonay haddii biyaha helay ka mid ahayd waa la qoday buundadii magaalada soo gelaysayna waa la dhisay adeegyo kalena magaalada waa laga fuliyey insha allahu tacala waxaa noo haran inaan dhamaystirnaa rajeynayna insha allahu tacaala intuu ilahay cimrina siinayo wax hadda aan ka hadlayna marka adeegyadaasi waa waxa adduunyan waay waxaa ka daran aakhiradeena oo halawda saas ma waxaa ka daran aakhiradeena oo halawda ka daran dhammaanteena waa soconnaa meelaa ku aruureyna waxaan la hortegeynana allana waa waxa adduunyada aan ku shaqaysanay ilahi subxana taala takaaliifta sharciga uuna saaray qaabkaan u gudanay iyo shareecada islaamka adeegyadii waxa weyaan laga rabay qofka insaanka uu qabtay acmaasha adduunyada aan ku qabsanaya ilahi subxana taala la hortegeynaa haddee aakhira ee noo hagaagto acmaashan ee toosto ilaahi subxana wa tacaala inta kale adduunyada ilahay wuu noo dhamaystirayaa alla wuxuu leeyahay walow ana ahla lqura aamanuu waataqow lafataxnaa calayhim barakaati min alsamaai walard alla haddaan isku xirno ballanqaadaa haysanaa ilahay subxana watacaala nolosheenna wuu noo dhamaystirayaa ilahay markaan isku xirno oo shareecada islaamka tadbiiqinteeda iyo adeegeeda iyo difaacitaankeeda nin kastoo mas-uuliyada ka saaran ogow waxaa maanta amniga aan ku haysanno iyo barwaaqadan aan ku heleno aan ku heleyno waa shareecada islaamka hirgelinteeda soomaali maanta wuxuu ku walaalowday iyo ammaanka wala heshay waa shareecada islaamka oo la hirgeliyo guri kasta iyo qof kasta iyo oday kasta waxaa laga rabaa in tadbiiqinteeda uu saciyo waa la socotaan duulaana lagu soo qaaday islaamka oo shareecala dirir ah ilaahi subxana wa tacaala waana jebiyey waana jebi doonaan insha allahu tacaala ballanqaadka ilahay haysanaa maanta wax socdo waa shareecada islaamka koonkan kama shaqaynayso looma xugun tegi karo ilaaha waxa weyaan addoonnimada loo diidan yahay waa arkayseen ama meelaha badan waa lagu arkay iyadoo lagu tutumanaayo kelimatu tawxiid laa ilaaha ila allahu maxamadan rasuullah iyadoo lagu tutumanayo waa aragteen oo cayaaro lagu dhudul qabsanayo waa aragteen meelaha waa ka aragteen marka maanta in la fahmaa la rabaa meesha dhibka uu ka jiro iyo dagaalka iyo dirirta socota maanta waxa uu ku saabsan yahay qofku inuu socdo inuu ka warqabaa la rabaa akhyaare jazaakum allahu khayran insha allahu tacaala kulankan waxaan maleynaa kulankana nooga horreeyey kan waa kii furitaanka codsiyaa ku dhiibateen codsiyadana insha allah tacaala qeyb ka mid aan ka jawaabna waay insha allahu tacaala waxaa kalena inaan ka jawaabna waa rajaynaynaa insha allahu tacaala ilaahay subxana wataala waxaan weydiisanaynaa islaamnimada inagu dilo cadowgana ilaahay subxana wataala u jibiya alla weydiinaynaa diinteennana ilaahay subxana wataala inuu korka yeelo ra-isu tawxiid inay kor noqotaa ilahay subxana wataala weydiisanaynaa annagoo muslimiin ah oo dariiqiisa ku taagan alle inuu nu oofsada alle weydiinaynaa hada wabillahi towfiiq wasala allah wasalam cala nabiyina maxamed wala alihi wasaxbi ajmaciin
إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم
gudaha nacaw intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka ammaanteenaba sidaas iyo fii amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي